ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgalka duufaanta al aqsa ee lagu ugaarsanaya dadka yuhuudda ah oo galay maalintii shanaad khasaaraha yuhuudda ku gaaray howlgalkaasi oo kordhay iyo duqaymo ay diyaaradaha yuhuudda ku garaacayaan magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka ayaad dhegaysan doontaan insha allah madaxda maamulka yuhuudda oo niyadjab ka muujiyey dagaalka ay kula jiraan kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta iyagoo bilaabay inay brobagando adeegsadaan si ay niyadda ugu qaboojiyaan dadka yuhuudda ah madaxweynaha maraykanka jo baiden oo sheegay in dowladiisu ay dhan weliba ka taageeraysa maamulka yuhuudda isagoona cambaareeyey kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ee iska caabinaya yuhuudda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalintii shanaad aan ku falanqeynayno howlgalka ka soconaya dhulka la haysta ee filistiin una dhexeeya kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda istuudiyaha waxaa igula sugan salmaan axmed salmaan soo dhowow inooga warbixi wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka soconaya dhulka filistiin iyo halka la kala marayo maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay ee sidaad la socoto maalintii shanaad ee waxaa ka soconaya deegaanada la haysta ee dhulka filistiin ay xoogga ku haystaan yuhuudda howlgal weyn oo loogu magacdaray ee duufaan al aqsa ama duufaanta al aqsa kaasoo ay ku dhawaaqeen ee kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta sidaad la socoto howlgalkaas waxaa horboodaya ee kooxda loogu magacaabo cisudiin al qasaam oo ah garabka militari ee xarakada xamaas ee waxaana sida muuqanaysa howlgalku yahay mid ay in muddo ah qorsheynayeen ilaa i haddana waa uu socdaa marka madaxdooda ay hadlaanna waxay tilmaamayaan in qaabkii ugu wanaagsanaa oo ay u qorsheeyeen uu u soconayo iyo weliba si kasii wanaagsan ilaa i hadda dagaalyahanada kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta waxay ka dagaalamayaan gudaha deegaanada xayndaabka ghaza dhaca ee lagu deegaameeyey dadka yuhuudda ah warar maalintii shalay kasoo baxay ee maamulka yuhuudda gaar ahaan militariga ayaana beenoobay oo ahaa inay soo gebagabeeyeen weerarkii ay soo qaadeen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta marka maalintii shanaad ayuu soconayaa howlgalka tuufaan al aqsa loogu magacdaray oo waxaad la socotaa inuu soo bilowday howlgalka maalinkii sabtida maantana waa maalin arbacaah taasoo ka dhigan in maalinkii shanaad uu soconaya howlgalka kooxaha muqaawamada filistiiniyiintana run ahaantii wacdaro aada u weyn ayay muujinayaan oo si basaale leh oo geesinimo leh ay u dagaalamayaan welina waxay ku sugan yihiin deegaanadii maalinkii sabtida ay dagaalka ka bilaabeen ee wararkay yuhuuddu sheegeen ee ah inay soo afjareen oo aanay jirin wax dagaalyahano ah oo ka tirsan muqaawamada filistiiniyiinta oo ku sugan gudaha xayndaabka khazana waxay noqdeen warar aan waxba ka jirin oo maanta warbaahinta waxay soo bandhigayeen muuqaalada dagaalyahano ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta oo ku dhex soconaya deegaanada xoogga lagu dejiyey dadka yuhuudda kuwaasoo si sugnaan leh ama degan u gudanaya waajibaadka ay halkaasi u galeen oo ah inay beegsadaan oo ay ee gumaadaan ee dadka yuhuudda ee xoogga lagu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ee la haysta ee filistiin marba marka ka dambeysana khasaaraha soo gaaraya dadka yuhuuddaha aad ayuu u kordhaya oo inta haatan ay qirteen maamulka yuhuudda waa dhimashada kun iyo laba boqol oo qof iyo ku dhowaad saddex kun oo ruux oo dhaawacyo ah dhimashada ayaa ah kun iyo laba boqol oo qof dhaawacana waa ku dhowaad saddex kun oo ruux oo yuhuud ah waxaa intaa dheer oo aan weli laga hadlin tirada maxaabiista ee ku jira gacanta kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta oo lagu soo waramayo inay boqolaal gaarayaan waxaad la socotaa in kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay tilmaameen in maxaabiistaasi ay ku sugan yihiin goobo aamin ah oo ka tirsan jiida ghaza islamarkaana si guud waxay reer ghaza wajahayaan ay iyaguna qeyb ka yihiin haddii duqeymaha ay yuhuuddu geysanayaan ay dad muslimiin ah ku dhimanayaan waxaa sidaasi si lamid a ugu dhiman kara dadka maxaabiista yuhuudda ee laga haysto ee ku sugan deegaanada jiida ghaza afhayeenka kooxaha ciisudiin alqasaam abu cubeyda oo mar hadle wuxuu sheegay in duqeymaha ay yuhuuddu ka geysanayaan deegaanada jiida ghaza ay ku dhinteen maxaabiis ka tirsan dadka yuhuud oo tiradooda lagu sheegay afar ruux haddii duqeymuhu ay sii socdaanna waxay ka dhigan tahay in ay kordhi karaan khasaaraha dadka yuhuudda ah ee ku dhimanaya duqeymaha yuhuuddu ee ka wadaan ee deegaanada jiida ghaza waxaa xusid mudan maxamed cali in kun iyo labada boqol ee yuhuuddu qirteen ay yihiin intay iyagu meydadkooda qaateen marka weli dad ayaa la la-yahay oo yuhuud ah oo aan nolol iyo geeri lagu haynin taa waxay ka dhigan tahay in khasaaruhu intan aada uga sii badan yahay meydadka ay gacanta ku dhigeen maamulka yuhuudda ee ka tirsan ee dadkooda la laayay way ka badan yihiin kun iyo laba boqol sida la rumaysan yahay oo yuhuuddu in tirada rasmiga ah ee khasaaraha gaaray ay qirtaan aada ay uga meermeerayaan marka xasiilada ugu dambeysa ama natiijada ugu dambeysa ee dadka yuhuudda laga dilay waxay soo bixi doontaa marka uu howlgalku soo dhammaado sida la qiyaasayo runtiina waa rarbaxshadii ugu kululeyd oo gaarta ee dadka yuhuudda ee xoogga lagu deegaamiyey ee dhulalka muslimiinta dadka qaar waxayba tilmaamayaan in ay tahay darbadii ugu xooganayd ee yuhuuddu la kulmaan tan iyo markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii la socotay ay gumaadeen yahuudii bani qurayda ee deganayd ee magaalada madiinatu lmunawara kadib markii ay ka baxeen ballankii ay kula jireen muslimiinta oo ay garab soo siiyeen gaashaanbuurtii ee kusoo duulay ee magaalada madiina sanadkii shanaad ee hijriyada marka inta haatan la hubo waa dhimashada kun iyo laba boqol oo yuhuud ah iyo dhaawaca ku dhowaad saddex kun oo yuhuud ah waxaa sidoo kale xusid mudan in howlgalka tuufaanul aqsa uu galay maalintii shanaad oo aanay waxba ka jirin wararka warbaahinta reer galbeedka qaarkood ay baahinayaan ee la xiriira in lasoo afjaray kuwaasoo dabcan masdarka ugu horeeya ay soo xiganayaan ah ee dadka yuhuudda ah ama maamulka yuhuudda waa mahadsan tahay salmaan bal ka waran dhanka khaza duqeymaha yuhuudda iyagana maxaa ka cusub halkee ayay samareysaa khasaaraha dhimasho ee soo gaaray dadka rayidka ah waa mahadsan tahay run ahaantii jiida ghaza waxay wajahaysaa duqeyn wuxuushnimo ah oo ay geysanayaan diyaaradaha maamulka yuhuudda sidaad la socoto markii uu bilowday howlgalka tuufaanul aqsa wuxuu ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ku hanjabay in wax weliba oo ka tirsan jiida ghaza ay isbedeli doonaan ficlan hanjabaadii ayuu ficil u bedelay oo magaalada ghaza iyo guud ahaan deegaanada qitaaca ghaza dhacaba duqeymo wuxushnimo ah ayay martigelinayaan oo diyaaradaha yuhuudda ayaa si arxan dara ah run ahaantii u beegsanaya dadka muslimiinta ah taasoo kordhinaysa tirada shuhadada iyo dadka dhaawacyada sidaad filan karto marka duqeymuhu waa kuwo aan kala soocaynin dadka meel waliba ayay ka dhacayaan xitaa goobaha waxbarashada isbitaalada iyo goobaha ay dadku isugu imaanayaan ayaa yuhuuddu beegsanayaan tirada dadka shuhadada inta haatan la xaqiijiyey waa kun iyo konton iyo shan qof iyo dhaawaca shan kun boqol sideetan iyo afar ruux marba marka ka dambeysa runaantii way sii kordhi karaan waxyeelada gaartay dadka muslimiinta maadaama duqeymuhu ay yihiin kuwa wuxushnimo ah runtii mararka qaar markaad daawanayso ee duqeymaha wuxushnimada ah ee lagu garaacayo deegaanada jiida ghaza ee waxaad weynaysaa waxaad ku cabiri karto qofkana marka uu arko ayuu ficlan xajmiga ay leeyihiin duqeymahaasi lagu garaacayo dadka muslimiinta uu dareemi karaa marka waxaa ka soconaya ghaza waa gumaad ee wuxushnimo ah waa mid aan la kala soocayn dadka muslimiinta ah ee halkaasi degan iyo xitaa kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ee dagaalamaya ee awood ahaan military ahaan dhisan marka duqeymuhu waa kuwa wuxushnimo ah ghaza waxay wajahaysaa go-doon adag oo sanado ay ku jirtay go-doonka ayaa hadda aada usii xoogeystay oo biyihii ayaa laga jaray sidoo kale korontadii waa laga jaray shirkada korontada ee ghaza waxay tilmaamaysay in shidaalka ay hadda gacanta ku hayso uu yahay gabaabsi saacadaha soo socdana ay dhici karto in guud ahaan deegaanada jiida ghaza ay noqoto goob mugdi ah oo aan wax iftiin ah ka jirin habeenkii marka la gaaro marka laga soo tago layrka ay sameynayaan ee gantaalada waxxushnimada ah ee yuhuuddu ee garaacayaan marka dadka muslimiinta ah ee ghaza ku dhaqan run ahaantii waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta oo idinna uga baahan yihiin inay garab istaagaan wax weliba ay awoodaanna ku garab istaagaan ugu yaraan qofka aan awood ka dhahayninna waxa uu awooda ayaa ah inuu u duceeyo dadka muslimiinta ah sujuuda iyo saxarkana uu kusoo xusuusto dadkaas jirkeena ka mid ah ee halkaasi lagu gumaadayo allah caza wajalna waxaan u weydiinaynaa in faraj deg deg ah uu reer khaza siiyo insha allah waa tahay radu ficilka reer galbeedka bal ka waran isna maxaa ka cusub iyadoo aan ognahay in shalay qaar ka mid a ay hadleen madaxda reer galbeedka howlgalka tufaan alaqsa waxaa la dhihi karaa run ahaantii wuxuu banaanka soo dhigay wejiga dhabta ah ee reer galbeedka munaafiqnimada ku caanbaxay marka la leynayo dadka muslimiinta ah afka juuqda gaba marka wax yar la gaarsiiyo dad yahuud ah ama nasaaro ahna afka labadii yeera waxaad la socotaa inta badan madaxda reer galbeedka way hadleen waxaana ugu cadcdaa dadka hadlay madaxweynaha mareykanka joe biden iyo kan faransiiska emmanuel macron ninka ku caanbaxay aflagaadada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam talyaaniga iyo sidoo kale hadlay ingiriiska way hadleen inta badan madaxda reer galbeedka siyaasiyiintooda iyo madaxdooda kuwa xilalka haya iyo kuwii horeba way hadleen dhammaantoodana waxay si cad u sheegeen inay garab taagan yihiin yahuudda oo ay ku tilmaameen inay wajahayaan gumaad waxushnimaha siday hadalka u dhigeen madaxweynaha mareykanka joe biden oo kale wuxuu ku tilmaamay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta kooxo argagixiso ah sidaas darteedna ay tahay in laga hortago oo la wajaho isagoona sheegay in taageerada ay siinayaan yahuudda ay tahay mid aan xadidnayn oo aan wax shardi ah ku xirnayn waxaad la socotaa markab weyn oo sida ciidamo iyo diyaarada duqeymo geysan kara ayaa hadda waxay ku sugan yihiin xeebaha wadanka filistiin la haysto ee yahuud haystaan waxaa sidoo kale faransiiska ka anbabaxay dad badan oo yahuud ah asalkooda kuwaasoo dowladda faransiiska u fududeysay inay aadaan dhulka la haysto ee filistiin si ay uga qayb galaan dagaalka halkaasi ka soconaya ee u dhexeeya dadka muslimiinta ah iyo muqaamadooda filistiiniyiinta iyo sidoo kale yahuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulalka muslimiinta ee filistiin marka radu ficilka reer galbeedka run ahaantii waa mid aada u cad oo muuqda siyaasadii diblomaasiyadda iyo munaafiqnimada ku dhisnaydna way kasoo gudbeen oo hadda waxay si cad u sheegayaan inay garab taagan yihiin yahuudda tallaabo weliba ay ku difaacayso nafteedana ay ku garab siinayaan taasi waxay ka dhigan tahay in reer galbeedka gaar ahaan mareykanka iyo faransiiska ingiriiska talyaaniga iyo dowladaha awoodda sheegtay ee noocaas ah ay garab taagan yihiin in khaza la go-doomiyo in khaza la duqeeyo in khaza biyaha laga jaro in khaza korontada laga jaro in wax waliba oo muqawimaadkii nolosha ahaa ee jiida khaza ka jiray la jaro inay reer galbeedku taageersan yihin oo siyaasiyiintooda markay hadlayaan jaanibka dadka muslimiinta waxa gaaraya kama hadlayaan oo ma soo hadal qaadayaan keliya waxay buunbuuninayaan oo afka ay ku weyneynayaan waxyeelada gaartay dadka yuhuudda oo runtii iyaguba toddobaatan sano oo xiriir ah wax lagu qiyaasi karo halkaasi ka geysanayay tacdiyaad iyo gabadfallo waxxushnimo ah reer galbeedka haddaan ka nimaadno ka waran dowladaha ka taliya wadamada caalamul islaam iyaga xaalkoodu waa sidee siday dadku ka wada dhargsan yihiin oo la wada ogyahay xukuumadaha ka jira wadamada caalamka islaamka waxaa majaraha u haya oo ay u hogaansamaan mareykanka sidaas darteed radu ficilka ay ka sameynayaan qadayaadka muslimiinta si guud oo mid iska cad oo intooda badan safka mareykanka ayay ku jiraan marka tallaabo muuqata ama hadal muuqda oo gargaar iyo gurmad u ah muslimiinta reer filistiin ilaa ay hadda lagama hayo dowladaha ka jira caalamka islaamka inkastoo qaab hadalka iyo luuqadaha ay kala adeegsanayaan ay kala duwan yihiin tusaale haddaan usoo qaadano imaaraadka carabta oo kale dowladda ka dhisan waxay si cad u sheegtay inay garab taagan tahay yahuudda waxay ku tilmaamtay weerarada ay geysanayaan kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta kuwa aan la aqbali karin iyadoo ku baaqday in la joojiyo waxaan la soconaa in diyaarad weyn oo sida noocyada kala duwan ee cunooyinka iyo agabyada caafimaadka oo ay dirtay dowladda imaaraadka carabta ay ka degatay gudaha deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan ee filistiin taasoo dabcan gurmud u siida dadka yahuudda ah isla xilligaas waxaad la socotaa maxamed cali in muslimiinta ku dhaqan jiida khaza ay wajahayaan xaalad aada u xanuun badan oo dhibaato xoogan ay la nool yihiin sidaasoo ay tahay wax gurmada looma sameynin uma aanay sameynin dowladda imaaraadka carabta laakiin waxay ka doorbiday oo ay u gurmatay dadka yahuudda marka dowladaha ee ka jira caalamka islaamka intooda badanna noocaas ahan turkiga oo kale oo ninka hogaamiye cilmaaniga ah ordogan lagu magacaabo uu sheegan jiray in qadaayaadka muslimiinta uu matalo marar badanna hadallo uu ku beerlaxawsanayo dadka muslimiinta jeedin jiray isaga laftiisa wuxuu tilmaamay inay dhexdhexaad ka yihiin waxa ka soconaya deegaanada la haysto ee dhulka filistiin dabcanna dhexdhexaad kama ahan oo waad la socotaa in dowladda turkiga ay si adag u dacmiso maamulka yahuudda oo xitaa kabaha buudka ah ay sitaan ciidamada yahuudda ah waxaa bixisa dowladda turkiga oo turkiga cilaaqaad weyn oo xagga ganacsiga ah ayaa kala dhexeeya yahuudda marka qatar oo kale way hadashay waxay tilmaamtay inay garab taagan tahay reer filistiin inkastoo weli tallaabo muuqata aanay qaadin haddana waxay sheegtay inay garab taagan tahay reer filistiin maamulka al sacuud oo kale ugu hadlay wuxuu tilmaamay inay la gudboon tahay in xaaladda la dejiyo islamarkaana dagaalka aan lagu sii darin oo aan la kordhin siday hadalka u dhigeen marka si guud aan u hadalnana mawaaqifta dowladaha caalamka islaamka ka jira waxaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen mawaaqif muqsi ah oo aad loogu yaqirsoodo oo laga xishoodo run ahaantii maadaama dad muslimiin ah dhibaato xoogan oo noocan ah wajahaya waxay dad badan filayeen in wax un ay iskula hari doonaan oo wax un ay dhaami doonaan sidoodii hore laakiin ma dhicin waxaana keenaysa inay yihiin xukaam dabadhelfiye ah oo aan wax badan tale ah gacanta ugu jirin oo maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka u rabaayadaysan madaxda yuhuudda waxa ay filayeen in dagaalku uu joogsan doono ee dagaalku waa uu kusii dabadheeraaday iyagu maxaa hadal ah oo kasoo yeeraya yuhuuddu sidaad sheegtayba waxay filayeen in dagaalkani uu yahay howlgal kooban oo muddo socon doona laakiin tale farahooda ay ka baxday oo maalintii shanaad ayuu howlgalka tuufaanul aqsa soconaya taana waxay ku keentay in ay ka been sheegaan xitaa qaab socodka dagaalka oo mar ay sheegaan inay soo gebagabeeyaan marna ay sheegaan in duqeymo hore uga dhacay suuriya oo kale ay ku tilmaamaan inay tahay duqeyn ka dhacday jiida ghaza oo afikhaay adruci ninka lagu magacaabay yuhuudka ah ee afhayeenka ciidanka yuhuudda ah ayaa berihiisa uu ku leeyahay social media ku faafiyey duqeyn horey uga dhacday wadanka suuriya isagoo tilmaamaya inay tahay duqeyn ka dhacday jiida ghaza waxaa muuqanaysa in duqeymaha ay ka geysanayaan jiida ghaza ay ku filnaan waayeen heer ay dantu baday in duqeymo horey uga dhacay meelo kale ay ku tilmaamaan inay tahay duqeyn hadda ku soconaysa jiida ghaza madaxda yuhuudda run ahaantii ixbaad ayaa ka muuqda oo way niyad yabeen waxayna tilmaamayeen in dagaalku muddo dheer sii qaadan karo oo netanyahu oo kale wuxuu sheegay in dagaalku uu soconayo in ka badan inta la filan waa dareemi kartaa marka in tale farahooda ay ka baxday waxayna inta badan ku hadaaqayaan oo ay dalbanayaan in dacmi iyo taageero lala soo gaaro diyaaraddii ugu horeysay oo sida taakula military oo ka timid maraykanka ayaana kusoo degatay magaalada talaabib ee caasimada yuhuudda marka raduficilka ama hadallada ay jeedinayaan madaxda yuhuudda waa kuwo ixbaad uu ka muuqdo dhanka kalena waa kuwo handadaad wata oo xidoonayaan dagaal nafsi ah inay ku qaadaan muslimiinta ghaza kuwaasoo dabcan iimaankoodu allah caza wajal siiyey ka xoog badan yahay hadallada iyo goodiga ay jeedinayaan ee madaxda yuhuudda dadka yuhuudda ah ee ku dhaqan ee deegaanada la haysto ee dhulka filistiin hadda waxay bilaabeen inay barakacaan oo dad badan oo iyaga ka mid ah ayaa kusii qulqulaya yurub oo asalkooda ay ka yimaadeen waxaana garoonka diyaaradaha bengorian ee talaabiib ku yaala uu yahay mid zaxmad badan duulimaadyada imaanaya inta badan ma jiraan laakiin waxaa badan duulimaadyada ka baxaya oo sida dad yahuud ah oo barakacaya safiirka ruushka ee talaabiib u fadhiya oo kale wuxuu tilmaamay in dad badan oo ruush ah oo yahuud ah ay hadda soo dalbadeen fiisaha dalkugalka ruushka iyagoo doonaya inay ku laabtaan wadanka ruushka marka barakac xoogan ayay sameynayaan dadka yuhuudda ah madaxda yuhuuddana waxay jeedinayaan hadallo murug iyo walaahow iyo jab uu ka muuqanayo run ahaantii siyaasiyiintoodana way baqirayaan oo inay tahay jabkii ugu xooganaa ee gaaray yuhuudda ayay tilmaamayaan waxa xilligan ka soconaya gudaha dhulka filistiin ay xooga yuhuuddu ku haystaan ugu dambeyn salmaanow ka waran muslimiinta caalamka sidee ayay u hadalhayaan howlgalka ka soconaya dhulka la haysta ee filistiin waad mahadsan tahay maxamed cali dadka muslimiinta runtii waa kaljasad ilwaaxid sida nebiga sala allahu caleyhi wasalamba uu sheegay waxaana muslimiinta guud ahaan caalamka ku dhaqan laga dareemaya inay la danqanayaan dadka muslimiinta ee duqeymuhu ku soconayo ee ku nool jiida ghaza sidoo kalena ay ku faraxsan yihiin dharbaaxada xanuunka badan ee gaartay dadka yuhuudda ah laakiin dadka muslimiinta ah waxay wajahayaan cadaadis xoogan oo kaga imaanaya ee madaxda ka talisa wadamada caalamka islaamka oo si xor ah uma muujin karaan shucuurtooda laakiin muslimiinta baraha bulshada isticmaala iyo wadamada qaar kuwa ku dhaqanba tallaabooyin muuqda ayay sameeyeen wadanka kuweyd oo kale muslimiinta ku dhaqan waxay bilaabeen in tabarucaad ee dadka muslimiinta reer khazal lagu garab istaagayo ay iska ururiyaan oo xisaab acon ayay sameeyeen dhowaan waxaana markiiba halkaasi lagu tuuray oo lagu riday lacaga aada u fara badan iyadoo xitaa la qaabilayo noocyada kala duwan cunooyinka agabyada caafimaadka iyo wax waliba oo gurmud u noqon kara reer filistiin muslimiinta markaa sidaas ayay isku caawinayaan reer masar oo kale oo darisla dhulka muslimiinta filistiin iyaguna cabdilfataax asiisi ayaa madaxa kaga taagan hase ahaatee dadka muslimiinta ah waxaa ka muuqanaya inay weli dhiifoon yihiin oo ay taagan yihiin waxaana suuragal ah xitaa in marinka rafax la furo sida warka qaar ay tilmaamayaan taasoo u muuqanaysa tallaabo uu maamulka masar ku dejinayo carada uu ka dareemayo dadka muslimiinta gudahooda inkastoo yuhuuddu ay ku handadeen in haddii marinkaasi la furo ay duqeymo ku garaaci doonaan gawaarida gurmadka sida gelaya jida haza marka dadka muslimiinta ah runtii aada ayay uga hadlayaan arrinkan culimadooda ha noqoto dadkooda waxgalka ah ee bulshada hormuudka u ah internetka isticmaala ha noqoto dhammaantooda way hadlayaan wadanka urdun oo kale muslimiinta ku dhaqan dhowr jeer ayay dibadbaxyo waaweyn dhigeen waxayna dadka muslimiinta halkaas ku dhaqan isku ballansadeen in loo nafiiro gudaha dhulka muslimka ee filistiin si garab loo siiyo dadka halkaasi ku dhiban kaasina waxa uu ahaa salmaan axmed oo inooga waramayey xaaladihii ugu dambeeyey ee dhulka la haysta ee filistiin oo ay ka soconayaan dagaalo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda dhanka kale madaxweynaha mareykanka jo baiden ayaa waxa uu qabtay shir jaraa'id isagoona sheegay in dowladiisu ay dhan weliba ka taageerayso maamulka yuhuudda waxa uuna dhanka kale cambaareeyey kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ee iska caabinaya yuhuudda haddaba aan isla dhagaysanno khudbadda uu jeediyey jo baiden iyo waxyaabaha uu uga hadlay You know, there are moments in this life, literally, when the pure, unadulterated evil is unleashed on this world. The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas.
nolosha waxaa jira waqtiyo ay xumaanta faraha ka baxdo adduunkana lagu sii daayo dadka israa'iil nolol noocaas ah ayay la kulmeen dabayaaqadii isbuucan waxaa dhibaatadaasi u geystay ururka argagixisada ah ee xamaas kuwaasoo ah kooxo caadaystay in ujeeddadoodu tahay inay laayaan dadka yahuudda ah falkaas ay sameeyeen waa arrin aad u foolxun in ka badan kun qofood ayaa la gowracay lama dilin ee gudaha waddanka israa'iil ayaa lagu gowracay dadkaasi waxaa ka mid ah ugu yaraan afar iyo toban qofood oo haystay dhalashada maraykanka warbixinno caloolxumo leh ayaa halkaasi ka imaanaya waa argagax aanan marnaba maanka ka go'aynin waa xaalad aad looga naxo waa fal argagixisanimo ah marka uu xaal halkaasi marayo warkeennu waa inuu cad yahay waxaan garab taagannahay israa'iil waan garab taagannahay israa'iil waxaanan hubin doonnaa in israa'iil haysato wax walba oo ay u baahan tahay si ay u daryeesho muwaadiniinteeda nafteeda u difaacdo jawaabna uga bixiso weerarka lagu soo qaaday dhammaan dadka maraykanka ah meel walba oo ay dalka ka joogaan waxay u ducaynayaan qoysaskii kala irdhoobay in badan oo naga mid ah waa ay fahmi karaan dareenkaas murugada leh tani waa musiibo bini'aadannimo oo weyn waa xasuuq loo fuliyey si baaxad weyn oo laga naxo balse waxaan doonaynaa inaan midnimo muujinno taageerana u fidinno dadka israa'iil ee la kulmaya khasaare aan la sheegi karin lana kulmaya nacayb iyo falal argagax leh waxaan sare u qaadaynaa kaalmada militari ee aan siinayno israa'iil taas oo ay ku jiraan rasaasta iyo qalabka difaaca gantaalaha waxaan hubin doonnaa in israa'iil aysan ka dhammaanin qalabkaas muhiimka ah si ay u difaacdo magaalooyinkeeda iyo muwaadiniinteeda
aan mar kale idhaahdo waddan walba urur walba iyo qof walba oo ku fekeraya inuu ka faa'iidaysto xaaladda taagan waxaan leeyahay hal eray ha samaynin war ka joog shaki yuusan ku jirin in maraykanku garab taagan yahay israa'iil waxaan hubin doonnaa sida aan weligeenba samayn jirnay in dowladda yuhuudda ee dimuqraadiga ee israa'iil ay isdifaaci karto maanta iyo beriba warkaas waa inuu cad yahay
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida oo gebi ahaantiisba aan ku falanqaynay howlgalka maalinta shanaad ka soconaya dhulka la haysta ee filistiin ee lagu ugaarsanayo askarta iyo dadka yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulalka muslimiinta tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله